haatana gobolka bari ee soomaaliya saddex dhallinyaro ah oo ka mid ahaa shan qof oo muddo lix maalmood ka hore ay gaadhi kala degeen xubno ka tirsan ururka daacish garabkiisa oo hogaamiya cabdiqaadir muumin kuwaasoo ku sugan buuraleyda degmada qandala ayaa gelinkii dambe xalay waxaa madaxooda lasoo dhigay tuulada karin oo konton iyo saddex kilomitir u jirta degmada qandala dhalinyarada dhinaca kalena waxaa weli lalayahay laba nin oo da ahaan la sheegay inay rag waaweyn ahaayeen oo ka mid ahaa dadkii la aftuubtay wariyaha v o da magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa arrintan waxay ka wareysatay abbaanduulaha ciidamada daraawiishta puntland jenaraal siciid maxamed salaad gorayacuul
arrintaas waxaa dilisha daliilaa ka keeniyey gaari ka baxay magaalada qandala oo u socday boosaaso ayay dhexda u galeen waxay kala hareen shan qof oo shacab ah shantii waa kaxaysteen xalayto oo ahayd bishii ahayd kow ayay saddex ka mida dileen madaxyadiina waxay keeneen karin qandala bay keeneen saddex shacab ah oo dhalinyaro ah labana meelay jaani hibriga lama yaqaano meelay joogaana lama yaqaano shanta saasay ku dhantahay waa sidaa faado jirtaa meeshan waxay jirtaa karin qandala konton iyo saddex kilomitr jenaraale halkaa lasoo dhigay madaxyada dadka ee go-an waa goobihii ay ku dagaalameen ciidamada puntland waxa weeye waa goobihii aan ku dagaalanay karin qandalaa la yidhaahaa waa meelahaan ku jabinay weeye oanu ka baxsanay marka halkaas iyada ah waxa weeye hadda ciidan ma joogo oo ciidankii wuxuu ku dhan yahay meesha aagga qandala laakiinse insha allahu rogaan celin baan soconayna si deg degana meesha uga saarayna insha allahu annagoo isku duuban shacabka iyo deegaanka iyo dowladuba iyo ciidanka puntland hawshaas iyadaa waxaanu ballanqaadayna inaanu nimankaa si fiicana meesha uga saaro kana baabiino kana burburino waxaa lay sheegay in gaariga ay saaraayeen qaar ka tirsan ciidamada puntland iyaga sidee uga baxsadeen raggaas markii ay gaariga qabsadeen sagaal qof bay soo saarteen oo ciidanka daraawiishta ku jiro ciidanka daraawiishta saaraana toddoba ay ahaayeen toddobadooda ilaahay waa ka fakadeen gacmo lugahooda uga fakadeen lugahooda kabacdi waan helay oo soo ururnay halka wax ka dhaceen xalay ee la keenay madaxyada dadka ee la gowracay ciidamada puntland weli ma soo gaareen mayo weli may gaadhin laakiin haddaan ku noqonayna weli may gaadhin waxay noo jirtaa inta saddex iyo konton kilomitr oo buura buura ah waxaa la sheegayaa madaxyada dadka in lagu soo diray magacyo iyo qoraallo ah inan la aasin arrinkaa maxaa ka jira waa siay noogu soo sheegeen mid wala magaciisay kusoo xidheen baa la yidhi dhegta waxay yidhaaheen dadkii maas kastaan laakiin de anagu meesha ma joogno oo dadkii shacabka waxay noo sheegeen in la keenay meesha shacabkay ku xilan tahay dadkii meesha joogan ay asaan waxay ka baqeen waa madaxyo wixii kale meelay gelin lama yaqaano jenaraale iminka waxaad ku sugan tahay magaalada qandala oo toddobadii bisha aad dib u qabsateen goobihii aad ku dagaalanteen sanadkii dhammaaday bishii diseembar saddexdeedii iyo shanteedii ayaa iminka lasoo sheegayaa inay geeyeen madaxyada dadka qaar ka mid a marka maxay tallaabadaasi kuula muuqataa tallaabadaas waxay umuuqataa inay dadka argagixiso gelinayaan mana haysan karaan meesha awooday ku haystaana male ciidankuna
xagee iminka ayay ku sugan yihiin wuxuu ku sugan yahay aagga ladiif buu ku sugan yahay halkaasay degan yahay waa meel buuro leh iyo buuro dhaadheer leh oo ladiif baa la yidhaha iyo aaggeeda ayay ku sugan yihiin inta badan waxay marba meel bay tagaan laakiin halkaasay ku sugan yihiin waxaa lasoo sheegayaa tuulada af urur ciidamada daraawiishta puntland fariisin ay leeyihiin in lagu tuuray hoobiyaal dhaawacna uu kasoo gaaran qaar ka mida ciidamada yaa ku tuuray seese wuxu gaaran ciidamada horta waxaa ciidamada waxa gaadhay lix dhaawacay leeyihiin bakribkii markay egnimimoogii ayaa qoladan muxuu ahaa argagixisada al-shabaab ay kusoo ridaen hoobiyaal hoobiyayaashaasi uga dan lahaayeen inay muxuu ahaa ciidanka ku laayaan laakiin nasiib wanaag lixu dhaawac fududa weeye ciidankuna waa u diyaar garoobay mar dambena ma dhici doonto barahooda ilaaladay fuulaya mar dambe inay ku socdaayaaantii hore dagaalkii hore dhowr iyo labaatan baa kaga dhintay al-shabaab saddex baa nagaga dhintay
kaasi wuxuu ahaa jenaraal gorayacawl waa jenaraal siciid maxamed salaad oo u waramayay wariyaha v o e da boosaaso faaduma yaasiin jaamac